أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u daawacaya jabkii ay kooxda ridada soomaaliya kala kulantay duulaankii ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga maleeshiyaadka murtadiinta ayaa burburiyey guryaha shacabka ee xaafadda siliga towfiiq ee magaalada muqdisho iyadoona shacabkuhu ay arrinkaas si kulul uga hadleen jabhadda t b l f ee tigre ayaa wada abaabul xoogan xilli laga cabsi qabo in dagaallo culus ay ka qarxaan gobolka tigre ee waqooyiga dalka itoobiya wilaayaadka islaamiga galgaduud bakool iyo baay ayaa soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u daawacaya jabkii kooxda ridada soomaaliya kala kulantay duulaanka ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaan nuur cali warsame abuusheyba weeraro ay qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo socday muddo bilooyin ah ayaa sababay inay kala daataan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo caalamku uu ku qarashgareeyey balaayin dollar oo taageero ah ayaa lagu bilaabay warbixin ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay wakaalada wararka faransiiska ee loo yaqaano a f b oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka warbixinta waxaa lagu soo hadalqaaday dagaalkii mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada muqokuri oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah guuldarooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan soo food saaray kooxda ridada gaar ahaan maleeshiyaadkii ka dagaalamayay deegaanadaasi ee uu ku adeeganayay murtada gurgurte sida a f b uu u sheegay cumar maxmuud oo ka tirsan hay-adda la baxday xasaradaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c g a f b waxay xustay in kooxda ridada oo dagaal kula jirtay mujaahidiinta muddo ku simna labaatan iyo saddex sano ay haatan u muuqato mid fashilantay xilli ay wajahayso dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoosu dhaca taageerada caalamiga ah maleeshiyaad aniyad jabsan iyo isqabqabsi siyaasadeed deegaanadii mujaahidiinta laga riixay labada kun labaiyo labaatankii ilaa labada kun saddex iyo labaatankii ayay warbixintu xustay in geesiyaasha towxiidku ay boqolkiiba sagaashan dib u soo ceshadeen deegaanadaasi sida uu wakaalada wararka a f b u sheegay rashiid cabdi oo ka tirsan xarunta cilmi baarista sahan research magaalooyin ay ka mid yihiin masaajid cali gaduud iyo aadan yabaal oo tusaale u ahaa howlgalka kooxda ridada ayay warbixinta xustay in gacan ku-hayntooda ay la wareegeen mujaahidiinta al-shabaab iyo weliba buundooyin muhiim u ahaa saadka maleeshiyaadka ridada dhammaan dhulka ka soo bilowda waqooyi galbeed ilaa koonfur galbeed ee muqdisho intooda badan waxaa hadda gacanta ku haya al-shabaab ayuu yiri rashiid cabdi isagoo u waramayay a f b wuxuuna intaasi ku daray in gebi ahaanba ay burbureen maleeshiyaadkii macuusleyda loo yaqiinay ee xasan gurguurta uu ku adeegan jiray sidoo kale rashiid cabdi waxa uu ka shanqariyey in maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha uu maraykanku carbistay ee danab ay la kulmeen khasaar baaxad leh iyadoo saraakiishooda uu la soo dirsay niyad jab aad u xoogan oo sababay in macnawiyaadkooda uu dhulka galo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan aragnay ciidan aan shaqaynayn islamarkaana lumiyey rabitaankii dagaalka diblomaasi ka soo jeeda reer galbeedka oo codsaday in magaciisa aan la xusin ayaa a f b u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay si cad u muujiyeen joogitaankooda caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaanay si isdabajoog ah u beegsadaan xerada xalane oo weerarada lagu bartilmaameedsanayo ay gaareen ayuu yidhi halkii abid ugu sarreeyey sidoo kale diblomaasigan waxa uu carabka ku dhuftay in xasan gurguurte laftirkiisa uu si dirqi ah uga badbaaday weerar ay mujaahidiintu dhowr bilood ka hor la beegsadeen isagoo la socda baawar kulonyo ah oo maraysay afaafka madaxtooyada villa soomaaliya waxaa kaloo diblomaasigan uu hoosta ka xariiqay in marnaba aanay muqdisho ka dhici doonin qabashada doorashada uu ku hadaaqayo murtad gurgurte maadaama ayuu yidhi mujaahidiintu ay awood u leeyihiin goob kasta oo codbixineed inay tallaabo ka qaadaan warbixinta oo geesta kalena tilmaamaysa sida ay meesha uga sii bixayso taageeradii dhaqaale ee dowladaha shisheeyey ayaa sheegtay in midowda yurub iyo maraykanka ay ku qarashgareeyeen kooxda ridada in ka badan toddoba bilyan oo dollar gaar ahaan howlgalladii saliibiga ahaa ee loo wakiishay midowda afrika tan iyo labada kun iyo toddobadii sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray maxadka daraasaadka amniga ee midowda yurub howlgalkii hore ee midowda afrika ayay warbixintu tibaaxday inuu dhammaaday bishii disembar iyadoo islamarkii lagu bedelay mid cusub oo loo xiray shaatiga eyusom sababtoo ah ayay tiri fashilka maleeshiyaadka ridada oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan amnigooda waxaa jira daal badan oo dhanka deeqbixiyaasha ah dadku waxay isweydiinayaan maxaan ku iibsanay tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko ciidanka oo cararaya iyo in la abuuro eyusom waxay ahayd wax aada ugu adag dadka ayuu yidhi diblomaasigan reer galbeedka ah isagoo u waramaya wakaaladda wararka faransiiska ee f b warbixinta waxay xustay in dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaankan saliibiga ah lagu soo qaaday soomaaliya oo maraykanku uu ka mid yahay ay haatan ka cagijiidayaan sii wadista maalgelinta howlgalkan waxaana mid ka mid ah falanqayaasha uu sheegay in haatan xaaladdu ay marayso heer gabaabsi ah e f b waxay tilmaantay in heshiisyo amni oo kooxda ridadu ay la gashay dalalka qatar imaaraadka carabta masar iyo turkiga aanay guul ka keeni doonin la dagaalanka mujaahidiinta maadaama ayay tiri dalalkani ay ilaashanayaan danahooda dhaqaale ee ay ka leeyihiin dalka soomaaliya waxaan wajahaynaa xaalad aad u murugo badan ayuu ku calaacalay rashiid cabdi oo u waramayay e f b isagoo muujiyey werwarka iyo walaaca dul hoganaya kooxda ridada waxaana oraahdaasi lagu soo afmeeray warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka faransiiska e f b ayaa sidoo kale waxaa saacadii lasoo dhaafay soo xigtay islamarkaana baahiyey warfidyoonno waaweyn oo caalami ah aad baad u mahadsantahay abushayba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa burburiyey guryaha shacabka ah ee xaafadda siliga towfiiq ee magaalada muqdisho iyadoona shacabku ay arrinkaas si kulul uga hadleen marwaan moxamed ayaa inoo faahfaahinayaa warbixintaasi wuxuu ahaa muuqaal kale oo muujinaya bahalnimada maleeshiyaadka murtadiinta iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya halkan waa xaafadda siliga towfiiq ee degmada yaaqshiida ee magaalada muqdisho waddada dheer ee laamiga ah waxaa tuman toddobaatan meeyo gaadiid ah oo isugu jira cagacagaf katarabiilo iyo kuwo lagu dumiyey dhismayaasha dhammaantoodna waxay ku sii jeedaan guryaha shacabka si ay u burburiyaan waxaana waardiye ka ah maleeshiyaad hubaysan oo kooxda ridada ka tirsan xaafadda siliga towfiiq ayaa weerar culus kala kulantay kooxda ridada waxaana si qasab ah lagu barakiciyey shacabkii deganaa murtadiinta ayaa sida yuhuuddi oo kale waxay guryaha ku dulduminayaan dadkii deganaa hooyooyin danyar ah ayaa qaydinaya halkii raggii deganaa guryaha la dumiyey ee falkan ka dhiiliyey loogu guray xabsiga degmada yaaqshiida qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah oo awoodi waayey inay hantidooda difaacdaan ayaa habaar kala duldhacay xasan gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa murtadiinta ayaa dhulka dhigay guryo u badan fiilooyin sidoo kale waxay jarayaan geedaha la harsado iyo geedmiiroodka intaba guryahan sidii loo jijibinaa haddaa aragtid ama xaaro maa isleed ama xaaro macaladaa fiiqoon cuquuba alla idinku rid cuquuba alla idinku rid waxaan waay muujeedaa guriga edmuraayo iyo ree aaba xasan iyo waakaa saasaa loo dhig guryaheenu eber allaha ka dhigee geedadkiina hadday jaraan aabbayaasha aan ka fiirsanayn sidama alla cimrigiina alla gaabi cimrigiina alla gaabi muujeedaa guryahaas isku rideen cimrigiina alla gaabi geedaha quruxda badan hadday rabaa inay jajabiyaan odayaashan noo abuuraan oo hoo harsanayni har iyo hoowaad waaye oo meel daran ka baxa guryaheennu waa kaasa darbigeenni weynaa muu jeedaa darbigii kale waa kana hoolkina haddaa la jijibinayaa guryihii waa kana ree abu xasan iyo ree abu suldaan kulli waa kaasaa gadaaloo dhan laga soo galay muu jeedaa cagaf see u galay cadda sheekh iyo wuxuu wato waaya nacaladda nacaladda kala jirin caaraanta bil walba murtadiinta ayaa xoog kula wareegay dhismayaal ku yaala magaalada muqdisho kadibna waxay ka iibsadaan ganacsato iyo maalaawayaal ah oo ka macaashay dhiigga shacabka mahadsanid marwaan jabhadda t b l f ee tigree ayaa wadaa abaabul xoogan xilli laga cabsi qabo in dagaallo culus ay ka qarxaan gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xiisida colaadeed ee ka aloosan gobolka tigre ayaa cirka isku sii shareeraysa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in jabhadda t b l f ay waddo abaabul dagaal oo ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya heshiiskii nabadeed ee ku dhowaad saddexda sano ka hor magaalada bretoria ee dalka koonfur afrika ku dhex maray xukuumadda abiy axmed iyo kooxda t b l f ayaa u muuqda mid qarka u saaran inuu burburo gebi ahaanba waxaana fashilka ku yimid fulinta qodobadii heshiiskaasi ay abuurtay cabsi laga qabo in colaada hor leh ay dib uga soo cusboonaato waqooyiga itoobiya wararka ayaa tibaaxaya in maleeshiyaadka t b l f ay isku urursanayaan deegaanada xuduudda la leh gobolka amxaarada gaar ahaan aaga raaya oo ay ku jirto magaalada alamaata oo dhacda koonfurta gobolka tigre magaalada alamaata oo ah xarunta ugu weyn ee deegaanka ayaa waxaa labadii sano ee u dambeeyey maamulayay ciidamada xabashida etoobiya hase yeeshee warar ayaa sheegaya in maleeshiyaadka tigre ay gudaha u galeen deegaano ka tirsan raaya ayna ku amreen booliska federaalka ee halkaasi ku sugnaa inay ka baxaan aagaasi sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in dugsiyadii waxbarashada ee deegaanadaasi loo bedelay faraysimo ciidan kadib markii sallagyo ay ka samaysteen maleeshiyaadka t b l f iyagoo sidoo kale laalay maamuladii ay xukuumadda abiy axmed u magacowday deegaanadaasi sida muhani shirshe iyo meejo iyagoo halkaas ka dhisay maamulo cusub oo iyaga taabacsan dhanka kale taliyaha guud ee ciidanka xabashida etoobiya gaalka lagu magacaabo birhano juula ayaa si adag ugu goodiyey jabhadda t b l f isagoo ku amray inay si deg deg ah usoo wareejiyaan hubka culus ee ay haystaan kaasoo uu sheegay inuu yahay hanti qaran oo laga xaday dowladda federaalka juula wuxuu ku eedeeyey t b l f inay qariyeen hub ay ka mid yihiin madaafiic taangiyo iyo gantaalada lidka diyaaradaha islamarkaana ay hadda wadaan qorshe ay dib ugu soo saarayaan wuxuu carabka ku adkeeyey in gobolka tigre uu yahay gobolka keliya ee haysta hubka noocan oo kale ah waa inaad soo celisaan taangiyada iyo madaafiicda aad aasteen ee aad hadda ku howlan tihiin soo saaristooda ayuu yidhi taliyaha mar uu hadal ka jeedinayay munaasabadda ciidan oo isniintii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada jimma ee gobolka oromada birhaano juula wuxuu t b lf xusuusiyey dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee labada sano socday isagoo u degayana waxa uu yidhi markii horena dagaalka aad dabada ka rixdeen wax faa'iidoha kama aydan helin khasaare mooye isku soo wada duuboo xaaladdu waxa ay u muuqata mid faraha ka sii baxaysa waxaana jira cabsi weyn oo laga qabo dagaal qaraar oo dib uga dhex qarxa ciidanka xabashida etoobiya iyo jabhadda t b l f xilli dhanka kalena xiisadda ka dhex jirta maamulada asmara iyo adis ababa ay sii xumaanayso taasoo sii murjin karta xaaladda gobolka mahadsanid caliyare wilaayaadka islaamiga ah galgaduud bokool iyo baay ayaa soo bandhigay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horumarno dhanka wilaayada galgaduud marwaan moxamed ayaa warbixintan inooga soo diray waa askar toobadkeenayaal ah oo gaaraya ilaa laba taa'ibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaas oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta abshir ibraahim yuusuf waa toobadkeen ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna ka tirsanaa maleeshiyaadka lagu yeero afar iyo toban oktoobar isagoo ku jiray muddo saddex sano ah waxaana lagu soo bandhigay degmada galcadda cali xasan tarambe wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loo yaqaano boodiska isagoo ka horgelayay magaalada muqdisho waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelbuura taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabkii ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kalifay inay isaga soo baxaan safka cadowga magacayga waa abshir ibraahim yuusuf waxaan ahaa jiray waxawaaye iskiri iskiriyaan ahaa jiray ma garat ni waxaan waxaan ku noqday xoogaa anoo iska shaqaysada shaqadii macnaha aan gab aan ay iga dhammaatay marka anigu iskiri waxaan uga beeray seenay anuu joogaa wiil i waday isagu nin ii geeyey oo tababar uma soo marin marka anoo iska baahan waana ku ajarmay waa howlo badanna waa soo qabdho waxawaaye afgooye iyo xamar inta ka dhexaysaan baabuur saarnaa jira wuxuu ugu sameeyey muddo hal sanaa badaraan cunay iyo walaxa aan banaanayn u sii jiray kun shilin ima siin waxaan waalidkii siista ima siin dhar igama bedelin baahayaan ugu agdhinna marka ilaa la xisaabtama baabuurkaan iska saarnaa jira qorayaan iska gudi jiray anaana lahayn waana ku ajarmay ilaahi aniga soo baxsha waan in arkaan ka tooba keena alxamdulilah waxaa horta aniga markii inaan ka tago waxaa maalin anagoo kasoo baxnay afgooye soonqaad ay tahay aan waxaan ku soonayn aniga wadaad kale baabuurka saarna laba baabuuraan wadana marka ceelasha biyaha miina nagula kacday waa markaan ka tooba keenayaba anigay wiilkii kale bisaa ka badbadna labadina waa soconay inta kale ma isa soconay sagaal macnaha waa way ku baseen annaguna annagoo caafimaad qabna ilaahay meersheeda nooga dhigo labadainaan ka soconay maalinkaasaan ka tooba keen alxamdulilah hadday uu soo dhacda aniga dhan inaan isbedele macnaha wax badan soo xasuusto cabdibilow ah marka waxaan is iradaa beriga dadkaas aad u jeedo waxay ku noolaayeen waana waana tegeen maxaa ka horeeya waa maalin soon qaaday bulshada dhexda jaad ku cunaayeen walxaan fiicnay dadka lala horrogo waxaa isrisaan wax bannaan maahayn isaga tag sidiiyaan bug aan ugu soo qaadhaba alxamdulilah marka labadii kun iyo koob iyo labaatan magacayga waa cali xasan tarabi waxaan jiraa soddon iyo kow jir qorshahan horta ugu yimid waxay tahay aniga waxaan ahaa nin oo qoladan ridada aan ku biiray labadii kun iyo koob iyo labaatankii tababar laba bilood aan soo maray marka awalna waxaan ka shaqayn jiray gaadiidka gobolada marka maadaama marka aan aniga xaalado badan ila soo jirseen waxaan go-aansaday inaan marka wilaayada gobolka galgaduud inaan imaado oo aan isdaahiriyo kabacdina aan shaqadee dib ugu laabto gobolladeeda ka shaqaysto maanaa ciidanka aan ku biiray waa ciidanka booliiska muddo adiga laba biloodna tababar waa soo qaatay magaalada muqdisho dhexdeeda xerada waa generaal kaahiye waxaan u qaban jiray aniga waa darawal aan horta ahaa darawal maadaama ahaanaan gaariyaan waday magaalada muqdishona meel adugu soddon kilomitr soddon kilomitr ka badan xaggana weli ma tegin maraxeedaana ka shaqayn jiray ilaa ilaa waxaan tegey afguyo waa tegey balacad waa tegey kadibna muqdishoaan dib ugu laaban jiray gaarigan waxaan wadi jiray waa baabuurtan mirar waa kuwa raaxada ah marna waxaan wadi jiray baawur ambalaas taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadadii lasoo dhaafay si raxan raxan ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo soo faarujinaya safafka riddada aad baad umahadsantahay marwaan markan iyo wilaayada bakool warbixin caynka ah waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan wilaayada islaamiga ee bakool waxay u gogol xaaraysaa askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo muddooyinkii dambe kusoo qulqulayay wilaayada kadib markii ay ku jahwareereen dagaalka ay la galeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tieglow ee xarunta wilaayada lagu soo bandhigay laba askari oo taa'ibiinna kuwaasoo ka yimid dhanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho labadan askari waxaa si wada jira toobada loogu qabtay xarunta maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyagoona hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada maxamed deerow xareed waxa uu ku biiray kooxda riddada toddobiyo tobankii bishii labaad sanadkii laba kun iyo labaatankii isagoo kaga biiray magaalada muqdisho waxauu ka mid ahaa maleeshiyaad gaarayay dhowr kun oo tababar ciidan loo geeyay dalka elitereya halkaa oo muddo afar sana ay ku soo qaateen tababar dhanka ciidanka ah sida uu maxamed u sheegay idaacadda islaamiga andalus kadib markii towxiidka loogu qabtay degmada tieglo maxamed deerow xareed maybaa ka beerayay labada kun labaatankii bili lama taarikh tumtodob ah maybaa ka jaray waxaanoo linqaada jari elitri ciidamada elitri linqaada jari afar sano elitri kama gonad kow markii aan galayn lana i tashkiiliye anina may booma ku fiirsanaa ma ku fikir xaggee joogta markaa ka fududaad xamar xamar aroogi maxaa ka shaqaynaysa mooto bajaadaa ka shaqeynaya ilaa marsi anin may baahan ma ku fiirsanaa ka fududaad markii degni meelomen ingabaakiminaan warbasasa oo elitirian wedo fiilin faamaan meele basaskan oo saarana ilaa may baahan lama iyo tobankii barse haytay marna fiilmi haytay ada meelmay bani wedeena duur ah ilaa iyo afarsa iyo socon i barse amal meelmay bani jeen oo duur ah oo buuribuuro ah oo meelera isu bini aadam banka noolaan waxa uu taa'ibkan dhanka kale ka sheekeeyey dhibaatooyin ay kala kulmeen dalka elitereya taasoo ka dhalatay markii ciidanka elitereya iyo maleeshiyaadkii tababarka loo geeyay dalkaasi ay isku dhaceen waxaana isku dhacaasi uu sababay dagaal gacan ka hadal ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac haddaba maxamed ha inooga sheekeeyay dhacdadaasi maalmayntii ma ka samaynay shiido ka bilowni shiidoani shiidoani shiidoani markii dambe amara laabiyay habadanaani furi habadii todobsa maalin nii bilaaw tiyaamayna horoogsadaya koo iyo toban saa ibar waa garta idinka maqoree wartaan walba mudan shiidole tumigoo qofanoo dilaan boqolaalna dhaawaan aqdeen kaaga sii duran habadabaab la qaaday walaaq udiyo weelaan shiidahaas eg saarantay qaadan adoo meelo jiifta fadhida kenkuaa masa amala kenka dilaan ada intii badda ka dhiidi intii dhamati iyo inti dhaawaa aad dhaawaa badanaay saddex boqol amala dhaawaana qati sagaal boqol qof ahayni koo iyo toban saa ibar markii dhideera badeeno roogsati amar kale habay leangan ligina habeenkii may buahan dadkii qaar horta meela dhiigbaanka dhamadan daawo male caafimaad male daryeel male meelee maybu aalaale rafaad ugu dambeyn waxa uu taa'ibkan la hadlay maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga ee kaarka u goostay cadaabka aakhiro maybaan in sheegay ini maybua geeka sida ma anahay walaayolo hadafkiyola ku dhaadhici hadaf qaldin ay oo bayan layn sheegay oo wadda qaldin ka socdaan marka meelun meelo iyo walaayo ku aaminsiin ma ah ini mayba geeka inku baagay iyo meel la rahay ismeeliyada ku tanaasulaano xarakada odayaalkaas ka dhiibaan taa'ibka kale waxaa lagu magacaabaa aadan cabdi maxamed waxa uu isagana kooxda riddada ku biiray sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii isagoo kaga biiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa isagana sida saaxiibkii oo kale uu ka mid ahaa maleeshiyaad loo qaaday dalka dibaddiisa si gaar ah waxauu ka mid ahaa maleeshiyaad tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga muddo saddex bilood ayuuna halkaa ku sugnaa aadan cabdi maxmed nimankan waxaa ku biiray laba kun labaatan sideeda ku biiray magaku darsamay xamar muddo saddex bilood ee xamar ka jiri kuwa hadan bishii afraad hadan kuban hadan turkiyan nin qaadan hadan saddex bilood kale ka qaadan kadib xamaran nin cali una nin cali marka bal amalaha magaalada ka jarni aadan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ka qayb galay dagaalkii degmada awdheegle looga saaray maleeshiyaadka riddada isagoona ka mid ahaa maleeshiyaad kabaha ka cararay si dirqi ahna kaga badbaaday dagaalka bal ha nooga sheekeeya aadan sida dagaalkaas uu u dhacay dagaalka wuxuu bilaawday toban iyo kow saac oo la jijiifo a bilaawday marka leerarka bannaanka oo xerada ku saabsan wadansanaayeen waa la iska jiifi marka ilaahay kuma darnaadee markii salaada la gaarina xabadda bilaawtay xabadda maxaa ku bilaawday xabadda waxaa ku bilaawtay qaraxa kusoo bilaawday qaraxada marka soo dhacayeen bas waa lasku dhaxay aybe farta dhinaa lagu qabsan gobolla-aan anugana meesha ka baxnaaday see ku baxsataaden aniga waa la isoo dabakaya laakis waa ka baxsaday waxaa yimiday namber konton namber konton markaa yimid meesha ugu ka gatay waa kasii baxay haddana afgoo imaaday toosa magaalo u galibe
askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxay ku dabafeelayaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawliya ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntiin wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga soo diray waxay ahaayeen laba askari toobad keenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee isku magacaabay koonfur galbeed saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ku soo bandhigay degmada buurafullaay taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed ibraahim xasan wuxuu muddo hal sano ka tirsanaa murtadiinta ku sugan degmada bardaale markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay maxamed wuxuu isdiltaag ku sameeyey qaabkii uu ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu soo maray magacaygu maxamed ibraahim xasan waaye waan ka imaaday bardaale intaad ka raacday awalka hore bardaale ciidankii aad ka tirsaneed ciidanka daraawiishta muddo ceenkii ay ku jirtay muddo waxaan ku jiray hal sano muddada halka sano eh maxaa tababar oo soo qaadatay tababar oo aday sagaal bilood ah tababarka intuu ka dhacay bardaale intaas muddada sagaalka bilood yaa tababarka bixinaya tababarka etoobiyaan siiye macallimiin etoobiyaan tababarka dhadiisa cadaadis fara badan haya cadaadis fara badan ayaan ku arkay macallimada maadi tababarkaadii si oo hoogla noo siin jirin markaad tababarkii ka soo dhammaateen intee ladin keena qaabkee ladin kala qaybi saddex meelood noo kala gaya bardaale aan joognay meel bardaale joognay may markaad imaatay degmada buulo fulaay oo haata aan joogno si laguu soo dhaweeyey qaab noocee ah waa lii soo dhaweey maasha allah howshan u imaaden waa la ii fuliyey si nadiif ah haddana warays fiican liga qaaday maasha allah kule ayakana walaayada ismaaciil inay isku soo dhiibaan taa'ibka labaad oo la yidhaahdo maxamed isxaaq xasan wuxuu muddo toddoba bilood ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed isagana waxa uu ka waramay qaabkii ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu soo maray maxamed isaaq xasan anigoo ah ciidanka daraawiishta koonfur galbeed birdaal hukoy imise ayaa ku jirtay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed saddex bilood qaab dhaqankooda si u dhaqmaya inta saddexda bilood aad ku jirtay masheer la-aan waaye baahaa waa iska jirtaa haddana waa ay anfaci weysa meeshaas haddana waa isaga soo tagay maano ciidanka ridada soomaaliya maxaad fariin oo toobakeen aad intuu marinaysaa ani waxay tabara walaalaheyd aniga meesha waa kaga soo horeeya waa uu sheega haddaan meesha aa u taga aan aragna meeshaas iska dhaafaan leeyahay inaan toobakeenaan oo sharciga islaamka ay ku dhaqdaan markaad dhimaatay degmada bulofulay ee wilaayada islaamiga ee baay sidee lagu soo dhaweey si wanaagsan baa liigu soo dhaweeyey insha allah waxaan leeyahay hambalyo bishii hore ee dulxija oo keliya waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay soo gaaray ku dhowaad toban askari toobad keenyaal oo ka soo baxay safka ridada koonfur galbeed kuwaasoo maanta qayb ka ah muslimiinta ku nool wilaayada sheekh maxamuud iidaalo oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa fariin adag ku diray maleeshiyaadka ridada ee ku jira safka gaalada tan kale fariingaabama indireeyihiin nimantaan soomaaliya la galaday oo haddan laka magacaabo murtadiinta laka magacaabo yoon inismaleeha musun inismaleehayaan soomaali meeraasee doonfartigaadii halaalan ismaleereen halkan kirkirin le raabtagaadi halaalan ismaleeh saas ereen dadka mana haddiyo murtadiinta musun ismaleehayaan laakiin musun ma ah dhagansho iyo qaabsho miga fiirido ilaahay khilaafeen rasuulshii khilaafeen lankii ilaahay rasuulshii khilaafoon waaba waa gaaloy dhagankii wadan dhagan gaalow maysin lahaa intii hadda xayaatada siinka jarto san noolin fursi haysataan markii nafta qarqara iyo deertu waalma siin qobsadeen waalma siin qobsamayeen iriidantii iridinkaan ku banneen waalma siin qobsamayeen intii hadda xayaatada siinka jarto oo galanta mujaahidiin san galna runtii fursi haysataan dookay hadda hoosan aragtaanba laciifnimo aragtaan may ogaadi doontaan xaqiiqiina ay markii oo galanta mujaahidiin siin deertu in bas allesan dhimataan gaalasan dabarurayta isku dhaaf walmasiin taraasu cagliba an lahayne ismay gaala ciraaga ha burburiydi argahaytaan wali ha qabotimile wal ha burburi wadankii muslimiinta wal ha gubi war ilaahay kuxishood ilaahay maab kuxishoosaana ilaahay intoo bashaana laha guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu